suuraة اlأclىa makiyat waa qur-aankii qabla اlhijra soo degay suuratu sabixisma rabika alaclaa waa la yiraahdaa suuratu laclaa waa lagu magacaabaa suuratu sabix waa la yirahdaa caaishaa laga wariyey ayb bismi illaahi الraxmaan الraxiim alla wuxuu leeyahay sabix huf oo nazh nebi moxamedow isma rabbika rabbigaa magaciisa huf ceeb iyo nuqsaan ka nasaho ka huf rabbigii day al aclaa sareynta badnaa yacnii sareeyey alladii rabbigii khalaqa abuuray alkhalqa makhluuqii abuuray dhammaantiis fasawaa ekeeyey yacnii ka dhigay marka mid isagoo kala tagtagsan aan keenine isagoo isu munaasab ah keenay waladii rabbigii qadara jaangooyey abuuritaankii iyo maamulkii fahadaa hanuuniyey oo khalqiga dhammaantood masaalixdooda ku hanuuniyey waladii allihii akhraja rabbigii akhraja soo bixiyey almarcaa daaq fa jacala wuxuu ka yeelay oo ka yeelay hu daaqi guhaa'an mid qallalan ka yeelay kaas oo axwaa madow ka yeelay waxaa lagu bilaabay marka tasbiix ilaahay in ceeb iyo nuqsaan laga huf sabix huf oo nuqsaan iyo ceeb ka huf isma rabbika rabbigaa magaciisa laba macnaa ku jirto magaca rabbi huf waay maxaa laga hufayaa marka magaca rabbi waxaa laga hufayaa in sanam lagu magacaabo owthaan in lagu magacaabo ayaa laga hufayaa waayo gaalada dhaqankoodu wuxuu ahaa magacyada ilaahay bay intay soo qalloociyaan oy leexiyaan ay asnaam ku magacaabi jireen sida allaat iyo alcuza iyo manaat iyo waxyaabaha marka waxaa laleeyahay magaca rabbigaa in sanam lagu magacaabo ka huf oo ka nasah ceeb iyo nuqsaan ka huf walilahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ihim aan suuratu alacraaf kusoo marnay macnaha labaad wuxuu yahay ismiga in laga wado bimacna almusamaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa sabix huf oo nuqsaan iyo ceeb ka nasaho ka huf isma rabbika yacni rabbigaa ile magaca ciddale waa allah subxaanahu watacaala marka isma rabbika magacyada alle axadka iska leh ceeb iyo nuqsaan ka huf waa allah marka ilaahay marka ceeb iyo nuqsaan ka huf oo yacni tasbiix ula imaamo rabbigii alaclaa sareeyey sharafan waqadran waqudratan wadaatan intaba ku sareeyo sharaf iyo awood iyo daata intaba rabbigaagii ku sareynta badnaa alladii rabbigii khalaqa abuuray fasawaa ekeeyey sawaa macnaheedu waxay tahay khalqigii wuxuu alladii khalaqa mafcuulkeeda kula lmakhluuqaati abuuray fasawaana macnaheedu waxay tahay khalqiga wuxuu ku keenay mid isu munaasab ah acmaashooda iyo hab abuurkooda iyo qaabka ay u noolaanayaan waa u munaasab xayawaanka qaarkood waxaad arkaysaa afar lugood qaar labuu leeyahay qaar waa duulayaanoo baalalaa la siiye kuwa ma duuli karaan qaar xabadkay ku soconayaan waa xamaaranayaan mid walbaa waxaa shaqada iyo qaabka uu u noolaanayo ilaahay waa ku toos waa waa waa u habeeyey ayb macnuhu marka sidaas weeyaan xataa culimada ay yihaahdeen dibqallooca dabadiisa qalloocan waxaa ku jirta marka yacnii isaga maslaxadiisa iyo habka uu u noolaan lahaa ayaa sidaas u munaasab ah marka rabbi subxaanahu watacaala aladii khalaqa alkhalqa makhluuqii buu abuuray fasawaa waa ekeeyey oo markaa yacni lam yati mutafaawitan isagoo kala kala tagtagsan oo oo yacni isku dhex yaacsan ma uunan u abuurin waladii rabbigii qadara jaangooyey fahadaa hanuuniyey hidaayadan marka caamun lijamiici lhidaayaati noocyadeeda dhan waa khayrkii iyo shartii waa kala tusay xaqi iyo baailkii wuu ku kala hanuuniyey inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran hidaayadu waxay noqon kartaa say wax u raadsan lahaayeen risqigooda say u raadsan lahaayeen habkay u tarmi lahaayeen qaabka ay labku iyo dhadiga si ay u tarmaan ay isugu tegi lahaayeen kulligood waa ku ilhaamiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waladii rabbigii akhraja soo saaray almarcaa daaqa soo saaray daaqa waxaa si gaara loogu sheegaa noloshaa ku xiran waayo haddii daaq uunan jirin bani aadamka laftiisu noloshiisu khataray gele waayo daaqa xoolaha daaqo bani aadamkuna xoolahu ku noolyahay caanihii xoolaha hilibkii xoolaha ayuu ku noolyahay daaq haddii la waayo magaaladii waad arkaysaa fa jacala ka yeelay hu daaqii cawskii la daaqayay guhaa'an ka yeelay mid qallalan oo yaabis ah kaas oo axwaa madow ka yeelay almawsuufu bilxuwati xuwada marka waxaa weeyaan asalka guhaa xumbada daadka ou keenaa la yidhaha luqada waxaad arkaysaa xumbada marku daadka keeno ee daad xoorta waxaad arkaysaa haddii ay qoraxda ku dhacdo ou qallalo madoobuu noqonan meeshii daadka xumbadiisa iyo uu kusoo jirfaday oo uu ku yimid oo yacni uu noqday xumbadii daadka ay timid marka ay qallasho oy engegto midab waxay isku bedelaysaa madow u dhow midabkaas ayaa markaa guhaa'an axwaa geeduhu daaquna sidaas oo kale waay markuu qallalo qallalo madow isku bedelaa marka hore waa cagaaran yihiin ayb marka macnaha meeshaa ku jirana waa maxay hada daliilu calaa ana allaha huwa almutasarifu bilinshaai walinhaa maxaa lagu tusaa meeshaan lagugu tusayaa in ilaahay subxaanahu watacaala isaga keliya ou maamulo insaanka iyo iyo makhluuqa bilowgooda iyo dhammaadkoodaba isaga maamulo oo cawskii waa cagaaran yahay asaga soo dhaliyay isagoo cagaaran marka dambana isagaa ka dhigaayo mid madoobaaday isagaa ka dhigaayo insaankii marka isagaa abuuraayo dhimashada isagaa ku keenaayo hadhowna isagaa soo bixinaayo waxay daliil marka u tahay calaa ana allaha huwa almutasarifu bilinshaai walinhaa amaamuditaanka iyo bilowga iyo dhammaa iyo dhammaynta u dhammaynta kulli rabbi baa gacanta ku haaya sanuqri'uka waan ku akrisii doonaa oo mid wax akriyaan kaa yeeli doonaa waay falaa tansaa ma hilmaamaysid marka sanuqri'uka waanu ku aqrisiinaynaa nebigooda waxma aqri jirin waxna ma qori jirin marka allah wuxuu leeyahay mid wax akriyo innagaa kaa yeelayno oo mid wax akriya sidee laga wadaa markuu jibriil kugu akriyo qur-aanka makaa dhumaayo waad akrin doontaa sidiisaad u akrinaysaa sanuqri'uka waanu ku aqrisiinaynaayo mid qur-aan akriyaan kaa yeelaynaa adiga falaa tansaa ma hilmaamaysid ilaa maa kii ma ahan inshaa allahu alla ou doonay wixii alla ou doonay inaad ka tagta ma ahani waxa marka alla ou doonay oo uu ka tegaayo nabiga sal ll ly slam waa maxay ama la ilowsiinaayo waa wixii la nasakhayo waayo waxaa jiro qur-aan soo degay tilaawadii iyo xukunkii labadaba la nasakhay kuwaas waa ku ilowsiinaynaayo waad ka tegaysaa markaas istinaa calaa hada marka mutasil haddii laga dhigo sidaas ilaa maa shaa allahu an yunsiyakahu wixii alla uu doono inuu ku hilmaansiiyo ma ahni waxa alla uu hilmaansiinayana waa maxay wixii in la nasakho loogu talagalay ayb wanisyaanu bimacna tarkina waa la yidhaahdaa marka yacni waad ka tegaysaa waay falaa tansaa ma ka tegaysid ilaa maa shaa allahu wixii alla doonay inaad ka tagta ma ahane oo ah wixii mansuuq ahe la nasakho naskhi ku dhacay maaha innahu alle yaclamu wuxuu ogyahay aljahra waxa kor loo dhigo iyo wamaa waxa yakfaa qofka uu qarinayo waxa kor loo qaado iyo waxa qofku qarinayaba rabbi waa ogyahay subxaanahu watacaala mar haddii de qur-aan iyo wax akhris iyo la sheegay ayaa alla wuxuu leeyahay innahu alle yaclamu waa ogyahay aljahra buu ogyahay waxa kor loo dhigo min alqowli walficli hadal iyo ficil wamaa yakfaa iyo waxa uu qariyo insaanku minhumaa labadaas ah labadaba sir iyo calaaniya labada alla waa ogyahay wanuyasiruka waanu kuu fududaynaynaa adiga lilyusraa tii fududaydaan kuu fududaynaynaa marka waa maxay camalu ahliiljanna ahluljannada camalkooda ayaanu kuu fududaynaynaa w wanuyasiruka lian tacmala khayran waa kuu sahlaynaa diinta saad khayrka ugu camal fasho marka diintu waa adag tahay halkan ha kaaga harto diinka ilaahay waxaan lagu dhaqmi karin oo adaygii ka batay ma aha shaydaanka unbaa kuu adkaynaya naftaadee haddaad ku laylisood ku tababarto waad la qabsanaysaa ilaahayna garab buu kugu siinayaa wayna fududahay ayb wanuyasiruka lilyusraa yacnii dhabbihii ama waddadii khayrka ee fududayd ayaanu kuu fududaynaynaa wanuyasiruka waanu kuu fududaynaynaa waanu kuu sahlaynaa adiga lilyusraa tii fududayd sharcigii fududaa ee awalba ilaahay uu ku dhisay fudayd ayaan adiga haddana kuu fududaynaynaayon ku waafajinaynayon kuu sahlaynaa marka shareecadu marka waxaa weeyaan shareeco oo fudud tadbiiqeeduna marka yacni uu sahlan yahay uu fudud yahay fadakir waani nebi moxamedow in nafacad in haddii nafacad ay anfacdo addikraa waanadu hadday wax anfacdo waani ayb marka in shardiyo waay haddii marka la yidhaha waanadu intay wax anfacayso waani mafhuumulmukhaalafaha muxuu noqon karaa haddaynan waanadu wax anficaynin waxba hawaaninin saasna ujeedka ma aha waanadu marayna wax anficaynin maleba qofka waayo waxaan ku intifaacaynin ma ahna iyadu ama yacni ujeedku aayadda marka muraadka laga leeyahay ma ahan macnuhu inuu yahay hadday waanadu wax anficaynin iska dhaaf ma laga wado ee bal waxaa weeyaan min baabi saraabiila taqiikum lxara macnuhu marka waxuu noqonayaa fadakir waani in nafacat hadday anfacayso hadday anfacdo addikraa waanadu hadday wax anfacdo waani haddaynan anficinna waani waayo marka waa maxaa yeelay usluub carabi ah waaye laba shay in mid inta la sheega ka kalena kaas hore in laga fahmo loo daayo suuratu naxli waxaan kusoo marnay alla wuxuu idin yeelay wasaraabiila taqiikum lxara ilaahay wuxuu idin yeelay ee dhar kulaylka idinka ilaaliya walbardana waa ku jiraan macnuhu maahan dhar oo kulaylka bis idinka ilaaliyo rabbi idin yeelay midka qabowga idinka ilaaliyo ilaahay idinma siinin ma laga wadan saraabiila taqiikum alxara walbarda meesha ku jira marka waxaa la yidhaha min baabi saraabiila taasaana ugu fiican in lagu macneeyo macno labaadaa jiro intaan in laga macneeyay bimacnaa id in laga macneeyo id darfun limaa madaa macnuhuna marka uu noqdo fadakir waani in nafacad id nafacad goortay anfacdo adikraa waanadu sidaasna marka waa la yidhi sayadakaru wou waansami doonaa man ayaa waansami doona yakshaa ilaahay ka cabsanaya qofkii rabbi ka cabsanayaa waansami doono waanada qaadan doono waayo liana alkhawfa cabsida alla laga cabsadaa xaamilun cala alnadari fi ddiini waxay keenaya in diinka aada loo qofka oo u feeriyo xaamilun cala alnadari fi ladii yunjiihi mima yakhaafuhu qofku markay cabsi ku jirto muxuu fiiriyaa marka meeshuu ku badbaadaya markaasuu raadiyaa laakiin haddii cabsida laga waayo waxba ma raadinayo qofkaas saa darteed buu ilaahay u yidhi sayadakaru man yakshaa qofka baqayo oo rabbi ka cabsanayo cadaabka alla ka cabsanayo ayaa waansamo muxuu isaga u waansamayaa dariiq uu ku badbaadi lahaayuu raadinaa ilaa cabsibaaba ku jirtee haddii halkaa laguu sheego dariiqan khatara maanta ka jirta laguu sheego waxaad ka fakaraysaa dariiqaasaa uga wareegsan lahayd dhibaatada ka jirtana aynan kuusoo gaari lahayn markaasaad ka fakaraysaa laakiin haddii aynan cabsi kugu jirin oo waxaa laguu sheegayba aadan fahmaynin sidaad u socoto u socoto u socoto cabsidii baad dalaq dhahaysaa meeshii khatarta ahayd ayb macnahaas baa marka sayadakaru man yakshaa alla uu yiri wayatajannabu waxaa ka fogaanayo haa waanada waxaa ka fogaado al ashqaa midka dhurdarsiga ku xeel dheeraaday midka dhurdarsiga badan dhurdarsaday oo al ashqaa macnaha waxaa weeyaan mubaalaqaa ku jirta oo ismu tafdiil baa ku jiro oo shaqi ashqaa mid dhurdarsi badan ayay noqoneen wayatajannabu waanada wayatajannabu waxaa ka fogaado haa waanadii al ashqaa midka ku xeel dheeraaday nasiib darrada iyo ayaan darrada oo xag alla looga qoray shaqinimada ka ayaa waanadu ka fogaado ka dheeraado alladii kii yaslaa yacni alladii kii ayaa waanada ka fogaanayo yaslaa gelayo an naara naarta midka gelayo naartiiday alkubraa weyneyd ka gelayo ayaa ka fogaado waanada uma markaa dabadeed laa yamuutu ma dhimanayo fiihaa naarta dhexdeeda ku dhiman maayo fayastariixa markaa uu iska istareexo walaa yaxyaa noolaan maayo fiihaa naarta dhexdeeda xayaatan haniyatan nolol bogaadin leh ku noolaan maayo marka humada tartiib oo marka waxaa ku jiro ama tartiib taraaqiyo waxaa ku jiro waxaa kala daran marka hore waxaa la yihi naartuu galayaa markuu naarta gale kadib maxaa ku imaanayo nolol la-aan mana noola mana dhimanin midaan dambaa sii daran marka saasaa marka huma looga daba keenay huma intaa dabadeed laa yamuutu noolaan maayo fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku noolaan maayo fayastariixa markaa uu iska istareexo uma intaa dabadeed laa yamuutu ma dhimanayo fiihaa naarta dhexdeeda ku dhiman maayo fayastariixa uu iska istareexo walaa yaxyaa mana noolaanayo fiihaa naarta dhexdeeda ku noolaan maayo xayaatan hanii'atan nolol bogaadinleh qad xaqiiqa ee aflaxa waxaa liibaanay oo guulaystay man ayaa liibaanay oo guulaystay tasakaa isdahiray axad isdahiray oo shirkiga iska dahiray bidcada iska dahiray macaasida ka iska dahiray kaa ayaa liibaanay oo guulaystay wadakara xusay oo sheegay isma rabbihi rabbigii magaciisa sheegay waxdahu bimacnaa waxdahu keligii isagoo ah xusay ayb walam yaqrinhu bishayin min alandaad oo aan la xiriirinin wax ilaahay keyrkii la caabudana aan la xiriirinin sidaasaa marka abu xayaan uu ku macneeyey qad xaqiiqa aflaxa waxaa guulaystay oo liibaanay man axad tasakaa isdahiray oo shirkiga iska nadiifiyey wadakara xusay isma rabbihi rabbigii magaciisana sheeg sheegay isagoo keligii oo ilaahay keyrkii aan la sheegin fii maqaami alcibaada ilaahay aan keyrkii la sheegin oon rabbi keyrkii la caabudin lana baryin amaa ilaahay in cibaado keligii loo sheego rasuulkana risaalo loo sheego oo laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullahi taas maaha in la diidan yahay oo nebiga ilaahay maxaa looga garab sheegay maaha nebigu risaalaa loo sheegay ilaahayna cibaadaa loo sheegay laakiin in cibaadadii ilaahay keyrkii lala sheego waayo midka la diidaya marka fa sallaa tukaday salaadii marka midan faradkaa laga wadaa bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen zakadana zakaatulfiriga tasakaada zakaatulfirigii baa laga wadaa fasallaana salaadii ciiddaa laga wadaa laakiin waxaa aad u fogeynaya arrintaas aayadda waa makiya waay suuradda waa makiya ee salaad ciidna madiine unbaa lagu dukaday alimaamu lbaqawi laakiin wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa in soo degitaanka uu horeeyey dhacdada iyo waqtiga la helayana ay dambeysay waa iska dhacdaa buu leeyahay oo maalan waxaa ka mid a sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur oo kale waa makiyo waaye haddana maca dalika madiinay ku dhacday gaaladii madiina lagu jebiyey ayb waxaa ka mid a wa anta xillun bi hada lbalad nabigi waxaa laleeyahy waaa mid adigu waxaad tahay mid yacni xalaal beledkan looga dhigayo inuu ku dagaalamo yani qabsanayo wa anta xillun bi hada lbaladi marka suuradduna waa makiyo waaye markaas oo maka joogo inuu markaas haysta ma aha macnaheeda gadaalow ka imaan doonaa waay alimaamu lbaqawi isaga saas ayuu yidhi qad xaqiiqa ee aflaxa waxaa liibaanay man baa liibaanay xata zakaa isdahiray wadakara xusay isma rabbihi rabbigii magaciisana sheegay fasallaa tukaday bal e nimankan marka inay waanada anfici weyso maxaa keenayn ilaa waxaa la yidhi wayatajannabuha alashqa inay waanadii ka dheeraadaan kaba soo tagtaas waxa u keenayana waa la tilmaamaa sababka iyo waxa ku xambaaray baa loo jeestay hadda awal waanadu inay ka dheeraadeenaa naloo sheegay sababtay uga dheeraadeen baa hadda la geli rabaa bal ee tu'hiruuna waxaad dooranaysaan alxayaata noloshii ayaad dooranaysaan noloshii day-ad dunyaa dhoweyd cala al aakhirati baad ka dooranaysaa ruux marka adduunyo aakhiro ka doortay waana waa ka tegayaa qalbigiisuna waa qallalayaa aakhiradu marka inay kuu horeyso cabsi haddii aakhiro lagugu cabsiiyo inaad markiiba istaagto ood aakhiradii mowqifka ilaahay aada soo hor istaagaysid inaad maskaxdaada aada kusoo xaadiriso marka haddaad sidaa yeesho xumaanna waad ka tegaysaa wanaagiina waad la imaanaysaa bal e tu'iruuna waxaad dooranaysaan alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd ayaad cala alaakhirati ka dooranaysaan waalaakhiratu aakhiradiina khayrun weeyaan mid khayr badan wa abqaa baaqi ahaansho badan khayrun bimacnaa wa afcalu tafdiila laga laqbayna waalaakhiratu aakhiradiina khayrun mid khayr badan wa abqaa oo baaqi ahaansho badan oo adduunyaday ka khayr badan tahay kana baaqi ahaansho badan tahay ina haadaa kan oo waanadan ah oo in yacnii aakhiradu ay adduunyada ka khayr badan tahay kana baaqi ahaansho badan tahay adduunyadii in laga doorto aakhirana ay wax xun tahay lafi suxufi suxuftii dhexdeeda ayuu ahaaday warqadihii al-uulaa ee hore kutubtii hore dhexdeeduu ahaaday suxufi ibraahima ibraahim suxuftiisiibuu ahaaday dhexdeeda iyo wa muusa nabiyullaahi muusa suxuftii la siiyey yani aayaddu waxay ku tilmaamaysaa dadku inay adduunyada aakhirada ka jecel yihiin qofkii isdahiray inuu liibaanay qofkaasi wax la nasakhay ma ahane wax kutubtii horena ku yaalay waayo qur-aankiina uu la yimid ina haadaa kan qad aflaxa man tazakaa ilaa intii ka dambeysay lafi suxufi suxuftii dhexdeedii buu ahaaday suxuftii day al-uulaa horeysay hore suxufi ibraahima ibraahim suxuftiisa dhexdeeduu ahaaday iyo wa muusa nabiyullaahi muusa suxuftiisii kutubtii nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi muusa iyo la siiyey dhexdeeduu ahaaday aakhiru tafsiiri suurati alaclaa suurat laash